bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatulaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal hamiin waada qodobada warkaan hamiennamo ee idaacadda warsan sinhayta labaatii kow tuulo oo hooseedaya magaalada baydhabo iyo baarlaan sameeyey biyodhaaming kulanunku ka hadalaya amniga deegaanada koonfur galbeed ee ku dhii magaalada baydhaba taliga ciidanka xooga soomaaliya weyba uuse ku hadalay howlgallada laga sameeyay deegaanada koonfur galbeed waxaana ku mid a xildhibaanada maamul goboleedka galmudug ee weybayo eedeyn kulul injeediyeena madaxweynaha maamulka galmudug cali qaliib galeer iyo weyba uuse sambahaya magaalada jabuuti diyaar garowgii reedan habayowka xaruntaya ku dhiil lahayd doorashada madaxtinimo soomaaliya u reedan habayow laga sameeye akhbaaraadka banaanka dhugunsidayaal hamiinimaadan idaacadda warsan sinhaytoyba ku mid ahaa donald trump oo amaryanti labaara dadka maraykanka hagalawa iyo weliba dad baraf aan ka dhamadan afghanistan u deeraya boqol ilmiya
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsidayaal hamiinfayl hamiinnimo isni ow talaadan hagalahayda taaragdan iyo ka eedanta ligta bilo lamaad sanadka lamada kun tumiyo toddobada ka dhawaada warkii ofisanga labaatii kow tuulo oo hooseedaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayo way ballaansameeyay biyodhaameen xillo deegaani degmooyin ku tirsan koonfur galbeed iyo ku-teeganta abaara muxudiin xasan maxmed xusni iyo warbixinta niinfiria siddeed booyadood oo biya ayaa tuulooyin hoos yimaada magaalada baydhabo la gaarsiiyey oo ay ka jirto xaalad biyaraan ah oo dadka iyo duunyada saamaysay booyadahan biyaha ah ayaa waxaa dadka deegaanadaasi uga tabarucay hay-adda gargaarka ee qalam iyadoo dhaqaalaha laga soo aruuriyey taasoo u suuragelisay inay ka jawaabaan qayladhaanta biila-aanta ee ka jirtay tuulooyin hoos yimaada magaalada baydhabo sheekh ilyaas cali nuur madaxa hay-adda gargaarka ee qalam sheekh cabdulxayi sheekh aadan iyo sheekh cabdulaahi sheekh maxamed ayaa ka mid ahaa culmadii hawshan dadaalka ku bixisay ilaa kow iyo labaatan tuulo bulsho degan ayaa ka faa'iidaysatay booyadaha biyaha ah ee walaalaha muxsiniinta ku soo beegeen xilligan xasaasiga ah ee dadka iyo duunyada jiilaal ba-an la dholandhoolayaan waxaana dadkay ahaayeen kuwa aad ugu farxay biyo dhaaminta loo sameeyey iyagoo sheegay inay iyaga iyo duunyadooda ay ka mahad celinayaan xilligan wanaagsan ee deeqda lagu soo beegay tuulad magaashaad leedo afar sana biilaangana biyohan geega layba argoyne hooba nii filanyin madokal lek jibaab korn hooba geega noo badadang madokal lek jibaab korn hooba jinkaana nagdang madokal lek jibaab korn hatta lay kowning ee anta kaleedaw boonka yoonay yorordaani boonka yorordaani maadsantiin reed salaadee kahaani duhurkee kooyani dhibanka qabni shafartaano bahaani bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alaalamiin walaalayaal mahadsantiin dadka muslimiinta aad biyoodnii kaalmayan tuuladan maylarey adableed way waha afar sanad lama gu'ilama deerod yaa aragdeeda mandharan dhoonye biilaangata gu'ilama deerod yaa aragdeeda mandharan dhoonye biilaangata geeka hati ilaahay alxamdulillah ilaahay maadle geeka hanin bilaawti may fadaane hatan walaanyo ka odsadaane dadka muslimiinta ana ka odsadaane ilaama roob ilaahay wiinu waayid hayni siya wartaana biika galaayan baad iyo biibba eed iyo eed aan ka dhabgamna sheekh cabdulxayi sheekh aadan oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda gargaarka ee qalam oo booyadaha biyaha la socday islamarkaana bulshada xaaladooda ku kuurgelayay ayaa ka sheekeeyey biidhaaminta ay sameeyeen macalin ilyaas iyo sheekh cabdulaahi bakistan iyo anigoo sheekh cabdilxayi ah maanta waxaan joognaa magaalada baydhabo duleedkeeda ilaa toddoba tuulo oo ku hareeraysan ayaan biidhaamin ka samaynayna barnaamijkaas dadka muxsiniinta ee soomaaliyeed oo meelkasta biidhaamin ka samaynayna barnaamijkaas dadka muxsiniinta ee soomaaliyeed oo meel kasta jooga ay ka soo qayb qaateen dadkuna aad ayay ugu faraxsan yihiin biyo la-aanta iyo duruufta meeshan ka jirta waxaad ka arkaysaan sawirka waxay codsanayaan in halkaa laga sii wado waxaan leenahay dhammaan inta ka soo qayb qaadatay waad mahadsantihin waad ujeedaan dadka abaarta ay hayso iyo sida ay yihiin annagana waxaan rajaynaya insha allahu tacaala wixii aad ummaddaas usoo ururisaan inaan biyodhaamin uga samayno waxay codsanayaan saddex bilood ee soo socota ilaa roobka uu ka do-o oo wartooda ay biyo ka galaan in biyodhaamisku uu sii socdo hay-adda gargaarka ee qalam ayaa dhowaan waxa ay sidoo kale gurmus ay u samaysay bulshada degan degmada xudur ee xarunta gobolka bokool iyo degmooyin ka tirsan taliga ciidamada xooga soomaaliya qaybta lixdanaad iyo weybawse ku hadalay howlgallada laga sameeyhay deegaan laga sameeyay deegaanada koonfur galbeeda xasan cali daawuud xasan sheelar iyo faafaahinta warkanlinghaya taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya qeybta liidanaad yamiba isu faahfaahin ku biyey howlgallada iyo ka sameeyan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya taliyaaga yamiba isu sheegay antay howlgalladaas yo socdeen iniyo haga gobadeen saraakiil ka tirsan al-shabaab ibraahim isaaq yarow oo ee taliyaha ciidamada booliiska qeybta liidanaad yamiba use tilmaamay in amiiradaas oo ka tirsan al-shabaab hatayo gacanta ka haayaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo haan koonfur galbeed islamarkaasna dhowaanyo horsheena doonaan sharciga taliyaaga yamiba dhinaga kale use sheegay howlgalladii ka socdeen koonfur galbeed iyo hata hagadgeliyeen doorashada dalka kadhiyahayta daraadiye howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada ay sameeyeen banduulaha qaybta waan usoo sheegay waxay noo soo jeediyeen hambalyo hambalyo hambalyo howlahaasi ay ciidamadan ay qabteen qaybtan lixdamaad saddexda guuto iyo taliska howlgallada ay fuliyeen oo al-shabaab ay tallaabooyin rasmi ah ay ka qaadeen ilaa amiire nolol ay ku soo qabteen ilaa ay hadda gacanta ku hayaan qaarkoodna ay soo dileen taliyaha xoogga dalka soomaaliyada abaandulihiisi waa nooga hambalyeeyeen qaybtan waxayna qireen inay qaybtan shaqo fiican ay qabatay muddooyinkii ugu dambeeyey wallaahi wadooyinku waa sax waa go'doonsan yihiin laakiin waxyaalahaanu hadda ka soo wada hadalnay ka mid yihiin in wadooyinka dib loo furo wakhtiyada hadda soo socdan waxaan rajaynaynaa in la furi doono wadooyinka kolley hadba sidii ay u kala muhiimsan yihiin ayaa loo furi doonaa wadooyinka iyadoo ciidamadu ay ka kooban yihiin saddex qaybood xoogga dalka soomaaliyeed booliiska iyo ciidamada new booliiska saddexdooda iskaashanaya inay wadooyinka furaan arrintaas waa ka soo wada hadalnay madaxda ciidamada qaybta liidanaad yamay muddooyinkii inkada dambeeyo howlgallo ka wadana deegaano ka tirsan gobolada baay bakool iyo shabeellada hoose iyagoo antay howlgalladaas socdeen iyo gacantaha ka dhikeen reg badan oo ka tirsan al-shabaab kulununku ka hadalaya amniga deegaanada koonfur galbeed inaga kalena kululunku ka hadalaya amniga deegaanada koonfur galbeed iyo weyba ku dhiyay magaalada baydhaba waa kosiid cali muuse maxmed aterow faafahinta warkaas ninhaya kulan looga hadlayay ammaanka deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kulanka ayaa waxaa lagu qabtay xarunta ciidamada booliska gobolka baay waxaa kasoo qayb galay wasiiro laamaha ammaanka taliyayaasha ciidamada saraakiil guddoomiyaasha gobolka kan degmada baydhabo iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed kulankan ayaa intiisa badan waxaa looga hadlay ammaanka deegaanada koonfur galbeed iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey deegaanada koonfur galbeed ay ka socdeen howlgallo wadooyinka lagu furayey iyo dagaalo kaasoo looga soo horjeeday ururka al-shabaab oo dhibaatooyin kala gadiisan ay ka geysanayeen deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kulanka oo saacdo badan qaatay kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay kusimaha wasiirka amniga ahna wasiir koobka dhegista iyo tobabarada xasan xuseen maxamed xasan eeley iyo taliyaha ciidamada booliska gobolka baay korneel mahad cabdiraxmaan aadan waxayna faahfaahin ka bixiyey kulanka iyo waxyaabihii ka soo baxay shirka amniga linku hadlayo waliilka falanqeeyey barnaamijyo badan iyo kow kicita sidii xaaladda deegaanadun walinku sii bedelo fadi dhinac walba cadowga dhibaato badan ka haayo umaduun gaar ahaan dadkun reer koonfur galbeed sidasiinba ogtiin dadkii oo abaar i gaajo ambaabahay oo goodoomin badan lakahay saraakiisha wali shirkunku ka hadalana sidii dadku cadowga linku dulqaada fadi muhiimadda ankawiin bulshadun laka badbaadiye fadi keliya bulshada walaalku badbaadiyaa ma ka salaysan nimanka khawaariijta keliya ma ka salaysan wali kale bulshadun laku badbaadiyey cid alla ciddee dhibaata hanwadda bulshadun dhibaataysan walku badbaadiya laamaha ammaankana faran yiin inayoo ku badbaadiyaanna shaqadiiow ilaahay idin shay waana ka kala soognaa ku badbaadiyi doona wali kale arime aan ku hadalaan shirar maalagoomun dambe ciidan badadeeno hamar hoteelada lankala ijaarido la waayey ma oji ciidanku dareero unu la yaabnay ma ojisani nagadegna jaraan wali aragaane dad siyaasiyiinga deegaanada indhaladi oo sinayaal badan deegaanada xukunha ku haay oo hadda shir gobadahayo wala dhisaan iyo wala hagaajiyaan leh war may warsadaane tumi lamasani wal nin haytan may nin gobatan hortasan magiisan wal waaytan ha tawteena in hagaajidaan geekiisan wala haytan tumi lamasani wal nin haytana may nin welen jidka waa nin dhisteena buundado waa dhisteena meeloonin dayacatirteena dadawal siideena may weelen tumi lamadii sina la dhaafay isan jagya ka fadhiidan may weelen war may hadda ka qaylaana ni mucaaradayna dadsho wal indiiday may unu dadsho wal indiidi aanu hoog kasii kornay qabiiladii oo wal indiidi qeexana geeka warka walba ma qariyaan shirkaana waa shir adni shir cid lagu dhibaateynayo ma aha waxaa lagu beeninayaa warxuma tashiilka wax toosa wata baydhabo waa u furantaa waa imaanayaa waa muwaadin soomaaliyeed waddanku wax ku leeyahay cidna kama hortaagno waa cid kasta oo wanaag wadata kaas wejigaasuu leeyahay waxaa kaloo looga hortegayaa cid allaale iyo ciddii wixii nabadgelyada ummaddan iyo maamulka koonfur galbeed iyo maamulka gobolka bay markaan ka soo qaadno iyo maamulada gobolada kale iyo degmooyinka intaba wixii nabadgelyadooda qalqal gelinayo oo sida xun u socdana waa looga hortegaya farahana lagama laabanayo gacmaha lala gelayo ninkii wanaag watana waa lagu soo dhaweynaya magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraangeeg weybaa laka qobaday xuska maalinta kahorseedowka gudniinka fircooniga goobtii kudhiyaasi xuuskan iyo weybaa ku qayb galaya bashiir cabdulaahi warbixintan yemilasanin ku dare magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu qabtay xuska maalinta caalamiga ee dabargoynta gudniinka fircooniga waxaana kulankan kasoo qayb galay dad kala duwan intii ay socotay munaasabadan ayaa waxaa looga hadlay dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga iyadoo khudbado kala duwan ay kasoo jeediyeen dadkii kasoo qayb galay munaasabadan ka dhacday magaalada beledweyne waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlaya dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga ururka dagaalanka gudniinka fircooniga iyo wacyigelinta bulshada ee gobolka hiiraan taas oo loola leeyahay in maanta oqoladunida marka laga cusday gudniinka fircooniga aan u istaagno ayaan nahay dhallinyaradii gobolka ama barnaamijkan ay usoo qabanqaabiyeen ururka dagaalanka gudniinka fircooniga sidaas darteed ururkan waxaa la aasaasay sanadkii markuu ahaa labadii kun iyo afar iyo tobankii bishii afraad ayaa la aasaasay islamarkaana waxaa aasaasay dhalinyaro in kala socota jaamacadaha iyo dugsiyada sare haleelka loo aasaasay wuxuu ahaa in maanta barnaamijka gudniinka fircooniga oo aan dhibaato farabadan inuu yahay ogtiin laga joojiyo hableheeda waxaan nahay ururka la dagaalanka gudniinka fircooniga taasi aad iyo aad ayaan ugu xunahay waxaana rajaynaynaa in in badan iyo in badan aan ka hortegi doono dowlada meelaha laga isticmaalo afrika maanta ugu badan soomaaliya sudan senegal mali wadamo fara badan oo laga isticmaalo ayaa jirta maanta in egypti hala kala badnaado laakiin way jirtaa dunidoo dhan dagaal waxay ugu jirtaa sidii loo jooji lahaa dhaqankaas xun oo loo laysaga wacyigelin lahaa sheekh cabdicasiis sheekh axmed oo ka mid ah culimada gobolka hiiraan oo dhankiisa ka hadlay munaasabadda ayaa waxa uu yidhi labada jiisiya dad bay ka kooban yihiin rag iyo dumarka ragga in la gudaa waajib sida loo gudiyo xagga laga gudiyo laga goyna sharcigu uu tilmaamay cid kastana waa iska takaan asal ahaan waxaa soo bilaabay nebiyullaahi ibraahim oo la amray inuu isgudo waayo gudninka ragga caafimaadna waa ku jiraan nadaafadna way ku jirtaa oo inta laga goynaya waa in la laabto iyo marag la yidhaahdo wax xidhido ah oo jidka ay ku leedahayna ma jiraan waa fadla waxaa la amray ragga inay isgudaan nebi ibraahim baa ugu horreeyey isagoo weyn oo nin weyn afartan sano iyo meelaha jira ayaa la amray kadibna gudun ayuu isguday nebi ibraahim wixii ka dambeeyey shareecada islaamka iyo diinahoo dhan waxay ku noqotay shay waajiba raggu inay isgudaan haddii aadnata shareecadu waxay ku amartay ama waajib ka dhigtayna waa shay qofka bani aadamka noloshiisana u wanaagsan la dhaqanka dadka uu la dhaqmayana u wanaagsan nadaafad iyo caafimaadba uu ku jiro gudoomiyaha ururka ka hortaga gudniinka fircooniga maryan cabdulle xasan oo ugu dambeyntii soo gebagabaysay munaasabadda ayaa dhankeeda waxay tilmaantay annagana maadaamana ururkii la dagaalanka magacaasi haystay waxaa qasab nagu noqotay inaan qabano maadaama uu wanday ama hal maalin adduunka oo dhan laga xusayo waxaan rabaa dhammaantiin rag iyo dumar saa u leedihiin sheekh cabdicasiis hadaa wuxuu ka dhawaajiyey in meesha ay u badan yihiin dumar yaryara sababtaan dumarka yaryarkaa usoo beegsanay waxa waaye waa mustaqbalkii waddanka sababtaa hadda waxaa laga yaabaa gabdhaha aanan guursanin weli oon reer yeelanay inay gabdhaha ku jiraan oo doonaya hadda kadib inay reer aastaan nolol cusub sameeyaan gabdhahaasi markay guursadaan ay nolol cusub sameeyaan ubadka halkaas ka imaanaya ilaahay weli gabar wuxuu siinayo xaqiiqatan gabdhaha meeshaasi ka dhalanayo waxaan doonaynaa yacni sidii ay ku badbaadi lahaayeen inta waa keeni karnay hooyooyin inkastee hooyooyinka naftirkooda ayaga ay ka madax diidayaan ama ay ka madax adeegayaan in lagala hadlo ama ay wax ka yidhaahdaan gudniinka fircooniga ee iyaga gabdhahooda ku samaynayaan iyo hooyooyinka samaynaya bashiir cabdullahi cusmaan idaacadda warsan waradweyne waxaana ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka galmudug iyo eedeyn kululwey bayoonjeedyana madaxweynaha maamul goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleeda xildhibaanada baarlamaanka heesaasoo kale bayoon sheegaan anti madaxweyne guuleed uuse xasilooni daro siyaasadeed uuse kuwada deegaanada maamul goboleedka galmudug way bayoon sheegaan antiyo diyaarangayan antiyo gudan waajibaadyo islamarkaadniyo katalyan sidii galmudug yan hela lahayd hogaan cusub hadalkan kubaa xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka galmudug ee bowsaa ka beegamaya xili shalay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug landiid intuusa ka dega magaalada cadaada horeyeen sheegay xildhibaanada gal horeyeen sheegaan xildhibaanada galmudug antiyo fadaan antiyo dooradaan hogaan cusub oo hogaamiyawa shacabweynaga reer galmudug madaxweynaha maamulka qaatoma rofeor cali qaliif galeer iyo dareer lanfiladan oo dhinaga dhulka weybowsa ka deray magaalada hargeysa miilayso markii danba diyaarad anku ku duuli dalka jabuuti safarka cali qaliif galeer ee hargeysiya weyba ku dambeydey kureed markii maleeshiyu weysiyo shalay iskoor sureen diyaarad use ku qaada lahayti magaalada bohoodla wararkii sheegaan anti mas-uuliyiin ku tirsan qaatumo iyo maleeshiyi huweysan iyo kubii diideen wadahadalladan tuusa la bilaabo somalilan iyo heli siyaasadeed use lagala rofeor cali qaliib galeer iyo markii uuse cadaadiska la kulumi maleeshiyi huweysan go-aan sidintuusa dareer dhulka uusaan kukubaha buhoodla kureedna uusaan guduba magaalada hargeysa ee somalilan wararkii intaasa ka darahangantay cali qaliib galeer uuse sii mara magaalada bur-a uusoona markii uuse deeri hargeysa saacado kureeda ku dhoofi magaalada hargeysa maamulka somalilan ee qaatumiyo wadahadalla inka bilaawda doona dalka jabuuti weybana wadahadallada la filahaya intii inaga tahaano halinku ku dirow xiisada siyaasadeed ee andhexayda maamulka qaatumiyo somalilan meelo warkaasingu kooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump iyo sheegay intii uuse saraakiil xuduudo an sheegaya intii uu si taxadir le mbaaraan dadka galayaan dalka iyo ana uuse weli anshaqayana mamnuucitaankii socdaalka ee uuse harogay wayba uus sheegay intii maxkamadda iyo shaqada kadhigahayda to adaga maalintii sabtada iyo maxkamadda racfaanka federaalk weybayee ku gacan seertay isagii maamulka donald trump uusaha ka dalbadin antireelin hagnaga xanibaadii dareerka ee uuse saari dalka dalalka qaara xanibaadan oo sameeytay dadka kukooyo toddobada dal oo muslimiinta iyo umbadinyan iyo maalintii jimaado weybayo is-hursuray xaakii maraykan ee taasoo miinaasha yeetantii markii donald trump hakad usageli iyo o dadka weedaan dalkugalka ee hakujeeda dalalka ciraaq suuri iiraan liibi soomaali suudaan iyo yemen lan ogolaadeen anti hagalan maraykanka anti kiiskaasi puntland ku dhegan sidawa warkii isinkula dareertan dhugunsidayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabantaninkaage nagaranananke warkan dhaaf warsan radio com iyo warbaahinta koonfur galbeed ee reedanku fiirsada koran dhankun sidiyaalanti warkankan lamid ee reedanku kulmaana way basiin ku tabaana sidaas iyo nabadgelyo